galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin talaada bisha nofembarna ay sagaaliy labaatan tahay sannadka laba kun lix iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boggana v o e somaali dotcom oo caalamka oo idin laga dhagaysan kartaan idaacadda galabnimo waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah hogaamiyaasha bulshada islaamka ee dalkan maraykanka oo cambaareeyey weerarkii shalay nin soomaali ahi uu ku qaaday jaamacadda ohio state university We must not jump to conclusions. It is important to let the investigators do their jobs. We are strongest when we stand together as Americans.
waa in aynaan go'aan deg deg ah iska qaadan waa muhiim in kuwa baadhitaanka samaynaya loo oggolaado shaqadooda inay qabsadaan waxaa awooddeennu ku jirtaa markaan wada jir isu kaashanno innaga oo wada maraykan ah reer ohaayo haddaad tihiinna cid kasta ha hays- ha haystaane way cambaaraynayaan weerarkan codkaasi waa mid ka mid ah hogaamiyaasha bulshada islaamka ee ohaayo warbixin ayaan idinka haynaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan daraasad laga sameeyey xidhiirka ka dhexeeya waxbarasho la'aanta iyo dhallinyaradu ay fowdada ka qayb qaadato sidoo kale waxaad maqli doontaan somalilan oo dib u habayn ku samaynaysa nidaamka kaydinta xogta ee maxkamadaha
waxa weeyaan dacwadaha een, gal dambe oo lumaya ma jiri doono een, maxaan ku dhahaa dacwadda halkii loo- dacwaddu waxay yeelanaysaa meel loogu soo hagaago waa waa xafidnaanaysaa een, systemkii wuxuu noqonayaa system electroniga maxkamadaha wada shaqayntoodiina wuu sahlayaa
barnaamijkii umuuraha maraykanka doodii gabneed iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
wararka ka imanaya buuraleyda galgale ee koonfurta magaalada boosaaso ayaa sheegaya in saaka halkaasi uu qarax ka dhacay kaasi oo lala beegsaday ciidamada badda ee puntland qaraxan ayaa la sheegay in uu beegsaday baabuur ay ciidankaasi la socdeen waxaana la sheegayaa in ay ku dhaawacmeen askar dhowr ah faadume yaasiin jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay magaalada boosaaso laba askari oo ka tirsan ciidamada badda puntland ayaa ku dhintay laba iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miino dhulka lagu aasay ah oo maantay lala beegsaday kolonyo gaadiidka dagaalka ah oo ay wateen ciidamada daraawiishta puntland iyo kuwa badda xilli ay marayeen agagaarka buuraleyda galgala kuna soo jeedeen magaalada boosaaso sarkaal ka tirsan ciidamada badda puntland ayaa v o a u sheegay in ciidamada maantay khasaaruhu kasoo gaaray qaraxa miinada dhulka lagu aasay ay ka tirsanaayeen gebi ahaantood ciidamada badda puntland islamarkaasna dhaawaca askarta toban ka mid ah uu yahay mid fudud halka labada kalena uu sheegay in dhaawacoodu uu yahay mid culus waxaana dhaawaca askarta uu sheegay in lagu dabiibayo goobo caafimaad oo ku yaal magaalada boosaaso
mas-uuliyiinta dalka colombiya ayaa sheegay in shan qof keliya ay ka badbaaday kadib markii ay burburtay diyaarad siddeed kow iyo siddeetan ciyaartooy oo ka tirsan koox heerka koowaad ee ciyaartooyda ka dhisan waddanka brazil diyaaraddan ayaa la filayay inay ku degto garoonka magaalada medelin hase aatee waxay burburtay ka hor intaanay halkaasi gaarin duqa magaaladaasi federico guteres ayaa sheegay isagoo la hadlayay idaacadda radio blue inuu markaasi kusii socdo goobta ay diyaaraddu ku burburtay xiriirka kubadda cagta koonfur america ayaa kadib shilkan diyaaradeed joojiyay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ciyaaraha ilaa iyo intaa dib laga soo sheegayo xilliga ay furmi doonaan diyaaraddan waxaa saarnaa labayo toddobaatan rakaab iyo sagaal shaqaale kuwaas oo toddobaatan lix ka mid ah ay shilka ku geeriyoodeen
arday soomaali ah oo ayaa weerar uu gaadhi iyo mindi u adeegsaday ka geystay jaamacadda ohio ee ku taalla gobolka ohio dalkan maraykanka waxaana wiilkaasi uu dhaawac gaadhsiiyey ilaa koob iyo toban qof isaga oo laftiisana markii dambe ay toogasho ku dileen ciidamada boolisku taliyaha booliska ee magaalada colombus ayaa sheegay inay dhacdadan u arki karaan weerar argagixiso jaamacadda ohio state ayaa u aqoonsatay wiilka weerarka fuliyey in lagu magacaabo cabdirasaaq cali cartan kaas oo ahaa arday wax ka baranayay jaamacadda bulshada ku dhaqan magaalada colombus ee gobolka ohio ayaa u sheegay laanta afka soomaaliga ee v o a in wiilka weerarka geystay ay da-diisu tahay ilaa labaatan jir arday arday isla magaca wiilka weerarka geystay la mida ayaa bishii agost warbixin laga qoray lagu soo bandhigay wargeyska jaamacadda kaas oo walaac ka muujinayay inaan jaamacaddu lahayn qolal ay ardayda muslimka ahi ku tukan karaan
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada kumaandowska soomaaliya sida gaarka ay u tababaran ay xalay weerar ku qaadeen saldhigay kooxda shabaabka ku lahaayeen deegaanka toorotorow oo u dhow degmada awdhigle ee gobolkaasi shabeellaha hoose ciidamadan oo meel duleedka deegaankaasi ka ah uga soo degay diyaarado helkabtaro ah ayaa waxaa la socday saraakiil ajaaniba sida ay sheegayaan warar aynu ka helayno dadka deegaanka waxaana la tilmaamay inay ka tirsanaayeen guuto fadhigoodu yahay saldhiggii hore ciidamada cirka ee beledoogle macadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iska horimaad dhex maray shabaab iyo ciidamadaasi balse saraakiil ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa v o a u sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac iyo shabaab soo gaaray kooxda al-shabaab ayaa iyana la sheegay in ay hareeraha deegaankaasi ku aaseen miinooyin iyagoo hadba jihada xabad uga soo dhacdo ku qarxinayay miinooyinkaasi ay aaseen torotoro waxay xarun weyn u tahay kooxda al-shabaab kooxda al-shabaab ayaa iyaguna ka hadlin weerarkaasi waxayna sheegeen in ay iska caabiyeen weerar ay soo qaadeen ciidamadii ajnabiga ahaa sida ay warka u dhigeen
galab wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka islaamka ah ee dalkan maraykanka ayaa cambaareeyey weerarkii shalay ka dhacay jaamacadda ohio state university ee magaalada colombus ee dalkan maraykanka mas-uuliyiinta iyo jaaliyadda soomaalida ee magaalada colombus ayaa sheegay in loo baahan yahay inaan ficilka qof qudha aan loo aanayn bulsho dhan ama diin dhan ninka weerarka geystay ayaa magaciisa lagu sheegay cabdirasaaq cali cartan waana labaatan jir warbixinta arrintaas ku saabsan waxaa inoo hayaan nuur xasan nuur mahadsanid ismaaciil taliyaha ciidanka booliska magaalada colombos jim kim jacobs ayaa sheegay in weerarkan ay ku tirinayaan mid argagixiso sida boolisku uu sheegay weerarka waxaa fuliyey cabdirasaaq cali cartan oo ka mid ahaa ardayda jaamacadda ohio state university gaar ahaan sanadka koowaad mid ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida ee gobolka ohio ayaa u sheegay laanta afka soomaaliga ee v o a in cabdirasaaq uu ahaa wiil ka tirsan bulshada soomaalida da-diisuna ay ahayd qiyaastii labaatan sano xaaladda caafimaad ee sideed ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii shalay ka dhacay jaamacadda o s u ayaa la sheegay in ay wanaagsan tahay marka laga reebo qofka sagaalaad oo ay saraakiisha caafimaadku ku sheegeen inuu ku jiro xaalad khatar ah wiilka weerarka ka geystay jaamacadda o s u ayaa la sheegay inuu qaxootinimo ku yimid dalkan maraykanka sanadkii labada kun afar iyo tobankii bulshada soomaalida iyo kuwa muslimka ah ee dalka maraykanka oo dhacdadani ka hadlay ayaa cambaareeyey mahdi warsame oo ah guddoomiyaha guddiga agaasimeyaasha masjidka assalaam ee gobolka ohio ayaa sheegay in ammaanka dhammaan dadka ku nool ohio ee isugu jira muslimka iyo kuwa aanan muslimka ahayn uu yahay hal ammaan bulshada ku nool gobolkana ay tahay bulsho isku mid ah
When it comes to the public safety of our community in central Ohio, there's no Muslim community on one side and the rest of the communities on the other side.
marka ay timaado amniga dadka muslimka ah ee ohaayo iyo kuwa kale ee aanan muslimka ahayn waxa weeyaan mid isku mid ah qaar badan oo anaga naga mid ah oo aan aniga ka mid ahay waxay ka soo baxeen jaamacadda o s u aniga waxaa jaamacadda ii dhigta laba caruur ah markii aan maqlay warka sheegaya weerarka jaamacadda wixii iigu horreeyey ee maskaxdeeda ku soo dhacay waxay ahayd badbaadada caruurteyda sidaas daraaddeed badbaadada jaamacadda o s u waa badbaadadeenna jaamacadda waxaa dhigta arday badan oo muslim ah waxaa macalimiin ka ah brofesooro badan oo muslimiin ah waxaa booqda dad badan oo muslim ah marka dhammaanteen ammaanka jaamacadda waa ammaankeenna ruula caluuj oo ah guddoomiyaha guddiga qaranka ee golaha xiriirka muslimiinta maraykanka oo ka mid ahay dadka ka hadlay weerarka ayaa sheegtay in dhammaan bulshooyinka leh diimaha kala duwan ee maraykanka ah ee ku nool ohio ay aad uga xun yihiin islamarkaana dhammaan shacabka maraykanka ay si wada jir ah uga soo horjeedaan falalka la xidhiira rabshadaha
We as yet know nothing about the motivation of the attacker, but we do know of his Somali heritage, and that will be enough for some people to falsely link this tragic incident.
waxay tiri ilaa iminka ma garanayno sababaha ka dambeeya weerarka balse waxaan ognahay in qofka weerarka fuliya uu yahay soomaali taasina waa wax ku filan in dadka qaarkiis ay si fudud kiiskan ugu xidhaan dadka aaminsan diinta islaamka soomaalida ama bulshada muslimka ah waa inaanan u boodin gebagabada weli kooxaha dembibaarayaasha ayaa howshooda wata jaamacadda ohio state university ayaa lagu wadaa in maanta ay dib u ambaqaado howlaheedii caadiga ahaa kadib markii shalay uu ku dhawaaqay guddoomiyaha jaamacadda michael drake in ardayda ay fasax yihiin magaalada colombos ee gobolka ohio iyo magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa ah labada meel ee ugu badan ee ay ku nool yihiin soomaalida ku nool dalkan maraykanka aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warbixintaasi inoo soo koobayey haddaba goordhoweyd ayaa waryahayaga magaalada colombos cabdikaafi yuusuf aadan waxa uu waraystay xasan cali cumar oo ah guddoomiyaha ajaliyadda soomaalida ee colombos kana mid ahaa hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee booqday qoyska uu ka soo jeeday ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey weerarkaasi ugu horreynna waxa uu kaafi weydiiyey dareenka qoyska sida uu ahaa
waxa weeyaan horta waan qiyaasi karnaa qof kasta oo maxaa la yidhaahdaa uu ka dhinto ama dhibkaanoo kale u ku dhaco sida ay ay ay dareemayeen marka faamiligu way dareemayeen oo waxay dareemayeen number one in wiilkoodi ka dhintay midda labaad waxay dareemayeen arrinkaanu lugta uu ku yeelan karo dadka soomaalida runtii waa iyaga ruuxooda u naxsanaayeen waxay kaloo oo dareemayeen oo ay ka hadlayeen sida wiilkooda uu ahaa ayagu sayna leeyihiin wiil fiican oo aysan ka filaynin in uu arrimahan ama falkan oo kala sameeyo waxay dhaheen subaxii iskuolku aaday caruur buu iskuol geeyey si caadiya nolol caadiya ku noolaa dhibaato ma qabin waddankan wuxuu joogay laba sanadood iyo ka yar sanadka saddexaad jaamacaddu dhiganayay micnaha wiil dadaal badan buu ahaa oo waxbarashada jecel marka de wiilka iskuolka soo aaday waa waxaa u yimid barqadii maxaa layihahda hay-adaha nabadgelyada kadib markii fal uu ka dhacay jaamacadda dhexdeeda marka runtii waxay dareemayeen xanuun aada iyo aada u fara badan anaguna ugumanaan tegin wax kaleeto de kolley un waa dad na yaqaano wayaan communitigan mas-uulkana wana soo waceen daas wayaan u tagnay way kusoo waceen waad u tagtay waxaa u yimid hay-adaha ammaanka maxay weydiiyeen oo kuu sheegeen saacado badanna way haysteena walaalkay horta waa in waa way horeysaa hadda inaan maxaa la yidhahdaa waxay weydiiyeen ama anigu aan ka ogaado wax ama iyagu ay ogaadaan sababta waxa weeyaan weli waxaa socda baaris hay-adihii nabadgelyadan baa baaris ku wada wakti dhan bayna geliyeen mana weydiin su-aalahaas waayo anugu xaqba uma welihiba inaan weydiiyo marka laakiin waxay ii sheegeen in wakti dheer maxaa la su-aala la weydiinayay dee waa garan kartaa waxaana kale markay dhacaan wax sahlan ma aha waa gartay cabdirasaaq qof noocee ah baa lagu tilmaamay baa tiri ninkan wuxuu dhameeyey two years o college wuxuu dhameeyey oo oo associate degree ka qaatay meel la yihahda community college kabacdina jaamacaddu tagay sanadkiisii koowaad bay ahayd taas waa midda faamiga waxaan kaloo arkayey niisyada kale ku arkayey journaal uu maxaa la yidhahda ay yidhahdaan waxbuu ku qoray laba sano ka hor oo uu ka cabanayo leeyahay meel aan ku tukanno baan u baahanahay meelaan kama heli karno meel aan ku tukanno maxaa la yidhahdaa had iyo jeer dhib aan kuqabaa waxyaalahaasina waan arkaya oo journaaladu ay qoreen damahuba waxay yihiin qoysku ma kuu sheegan markaad u tagtay wax cabasho ah ama dhib ah oo ka tirsanayay jaamacadda ama laga yaaba inay dhibaatadaani ku dhalisay inuu sameeyo really familigu wiil dad waanu soomaalina waynu nahay bini aadamna waanu nahay oo had iyo jeer inagu caruurteena way noo hagaagsan tahay marka familigu dhib badan kama sheegayn wiilka waxaan wanaag ahayn runti kama sheegaynin in qofka bini aadamka ahu waxa uu ku fiican yahay hadday ahaan lahayd waxbarasho hadday ahaan lahayd dhaqankiisa culturkiisa diintiisa wax walbaba waxay yidhahdeen wiilku wanaagsan buu ahaa waa hooyo marka hooyadu wax fiican bay nooga sheegtay wiilka marka inkastoo tiri mararka qaarkood maalmihii ugu dambeeyay wuxuu ka cabanayay maxaa la yidhahdaa xoogaa waxbarashada ku adkayd oo waxsaasa buu sheeg sheegay dhowr jeer bay u tiri bal maxaa xigi doona oo tillaaba ay qaadi doontaan madaxa jaariyadda iyo waaridkii ama qoyskii uu cabdirasaaq ka soo jeeda dhashay meeshan waxaa yaala runtii horta wakti waa wakti aada u xun oo marka loo fiiriyo xilliga lagu jiro election baa laga soo baxay electionka waxyaalaha laga maxaa leedaha dadka qaarkood ay ku ordayeen ama ay sheegayeen ba waxaa kamid ahaa in maxaa leedaha muslimku uu dhibaato yahay runtii arrinkan aada buu u yahay xanu noogu xanuun badan yahay waayo waddankan waa meeshaanu u nimid inaanu degno oo caruuraha ku korsanno waxna ku barano dhibaatana kuma qabno marka ohayona ma aysan ahayn meelaha hadii jeer leedaha caruuraha ka taga oo waddankii ku laabto wax qarxiya waxaanu anagu aada uga taxadari jirnay si mugle inaysan u dhicin dhibaato oo had iyo jeer waxaan la socon jirnay maxaa leelahdaa caruuraha iyaga iyo haddii ay jiraan maxaa leelahdaa qolooyin raba inay dhibaato ku sameeyaan marka arrinkan waa arrin nagu cusub waxa aan samayn doonaa marka waxa weeyaan de kolley un faamilgu waxaan way dhaceen annagu wixii fal ah oo runtii xumaana oo dhacaadeed sidaan oo kale waanu cambaareynaa waana ka xunahay jaamacaddaana waxaa dhigta caruur soomaaliyeed oo ka badan kun baa dhigata cabsidayna abuureysa oo dadku waxay u malaynayaan dee dad bahalaah oo soomaalida qofkay ag degaan baa iyagu cunaya oo runtii waa dhibaato weyn oo ta hadda taariikhda soomaalida gelaysa in maarata nala aamini waayo marka waxaan rabnaa aan sameynaynaa galabta haddii alla war murtiyeed lixda waxaan u yeeraynaa idaacadaha insha allah aan la sheergalayna fikirkaan qabno oo ah war annagu maraykan baan nahay waddankan baan degannahay mana nihin dhibaatana waddankan kuma nihin sababta waxa weeyaan meeshan waxaa jira labo muuqaal baa jira muuqaalka anagu aan aaminsannahay oo ah in waddankan aan si nabada ku joogno oo aan ognahay qof kasta xataa soomaaliya joogaa inuu jeceliya halka inuu yimaado iyo muuqaal aan miidiyaha ama dad siyaasiyiin ay wadaan oo laleeyahay maxaa laha soomaalidu waa saas weeye marka runtii waanu ka xunahay waxaa dhacay tallaabadan qaadadana insha allah waxay noqonaysaa inaanu la shaqeyno communityga wadajir ahaan waa tahay bal waxaad iga warantaa dareenka dadka soomaalida ah ama jaaliyadda soomaalida ah ee ku nool magaaladaani colombus ohio maxay hadda dareemayaan waxay dareemayeen shalay markii arrinkaanu dhacay qof kasta oo aad la kulanto oo markii hore maanan ogeyn aroortii sagaalkii mar subaxnimo markay ahayd baa un idaacadaha waxaa soo galay laleeyahay toogasha ka socota jaamacadda dhexdeeda qof walbaaba maxaa la yidhahdaa ha galo hana is-ilaaliyo jaamacadda iyo iskuullada u dhowaa caruuro badan oo soomaaliya dhiganaysa marka qof walbaaba caruurta siba wacay waxaa la yidhi qof walba ilaali nabadgelyadeeda kabacdi qof walba wuxuu lehay ilaahu soomaali ha ka dhigin ereygaasa qof walba adeegsanaya waayo iskuolkan konton kun oo qof baa dhigata in marka wiil soomaaliya uu wax ka sameeyo runtii waa wax aada iyo aada u yar probabilityga qiyaastii marka communitygu wuxuu dareemay dad baa xanuunsaday shala oo ii sheegay dumar baa iyo waa xanuunsana calooshaana laga qabtay dad baa shaqadan kasoo baxnay arrinkan wuxuu noo noqday arrin argagaxa runta markaan kuu sheego oo communityga ku noqday waayo dhibaato nagu filan waa soo marnay maxaa la yidhahdaa waktigaana waa inaan awood u helnaa inaanu ku noolaano nolol xayaato leh oo nabadgelyo leh oo aanu la noolaano dadka bini aadamka aanu midaan la degannahay
xasan cali cumar oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee colombus kana mid ah hogaamiyaashii bulshada soomaalida ee booqday qoyska uu ka soo jeeday ninkii shalay dadka ku weeraray jaamacadda ohio state university ee magaalada colombus waxaana uu u waramayey wariyaha iyaga cabdi kaafi yuusuf aadan
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socota iyada oo musuq maasuq iyo gacanka hadal ay hadheeyeen doorashada baarlamaanka soomaaliya ayaa daraasad cusub oo la sameeyey ay sheegaysaa in iskudarka isbiirsiga waxbarashada iyo waxqabadyada kale ee madaniga ah ay hoos u dhigto in dhallinyarada soomaalida ah ay ka qayb qaataan shaqaaqooyinka ama dagaalada daraasaddan waxaa samaysay hay-adda caalamiga ah ee mercy cobis oo ka shaqaysa arrimaha gargaarka la dagaalanka faqriga waxaana warbixintan inoo soo koobaya oo stuudiyaha nagula sugan haaruun macruuf mahadsanid ismaaciil daraasaddan oo ay maalgelisay dowladda maraykanka ayaa lagu waraystay siddeed boqol oo dhalinyaro ah oo da-dooda u dhaxayso shan iyo toban ilaa iyo afar iyo labaatan oo ku sugan somalilan waxaana lagu ogaaday in helitaanka waxbarashada iyo ka qaybqaadashada howlaha madaniga ay hoos u dhigto in dhallinyaradu ku lug yeeshaan gacanka hadalka siyaasadeed ama midka xagjirnimada ah heer dhan boqolkiiba afar iyo toban iyo boqolkiiba labaatan helitaanka waxbarashada oo keliya ayaa hoos u dhigta in dhallinyaradu ay ka qayb qaataan dagaalada magaalada daraasadda ay samaysay mercy corbis oo qayb ka ahayd barnaamij ay ugu magacdartay mashruuca hogaamiyaasha dhallinyarada soomaalida ayaa bidhaaminaysa sababaha asaasiga ah ee dabada ka riixaya gacanka hadalka iyo xagjirnimada gacanka hadalka wadata besa tasfay waa madaxa qaybta khilaafaadka iyo maamulka mercy corbis waxayna qortay daraasaddan what our research found was a bit surprising in the sense that education, in some cases, um, decreases participation in violence.
waxay tidhi waxay daraasaddeenu ogaatay waxay ahayd wax lala yaabo marka loo eego in waxbarashadu xaaladaha qaarkood ay hoos u dhigto gacanka hadalka iyadoo dhinaca kalena kor u qaada gacanka hadalka sababtoo ah waxay filanayaan dhallinyarada waxbaratay inay shaqooyin helaan oo haddii ay ka waayaan dowladahooda shaqooyinkii ay filanayeen inay ka iman karto inay taageeraan gacanka hadalka mercy corps waxay daraasaddeeda ku ogaatay in marka iskaashadaan waxbarashada dugsiga sare iyo howlaha kale ee madaniga ay ka mid yihiin ololayaasha bulshada in ay hawada dhalinyarada ku jirtaa ayna u hayaan ka qayb qaadashada gacanka hadalka ay hoos u dhacdo boqolkiiba afar iyo toban isla sidaasoo kale waxaa hoos u dhaca taageerada ay u hayaan gacanka hadalka boqolkiiba labaatan mashruucan oo ay maalgelisay hay-adda u s aid ee maraykanka waxay ujeedadeedu ahayd inay waxtarto dhalinyaro ka badan boqol iyo konton kun oo qof islamarkaana la gaadhsiiyo dad ka badan hal milyan oo isugu jira dhalinyaro macalimiin saraakiisha dowladda iyo xubnaha kale ee bulshada howlaha madaniga waxaa ka mida barnaamijyo laga qayb qaadanayo nadiifinta deegaanka tartamo waxbarasho iyo ololayaal bese tasfaya ayaa mar kale ka hadashay howlahaasi
Civic engagement uh, in our program uh, was simply um, creating opportunities for, for high school Somali youth to, to do something positive.
waxay tidhi howlaha madaniga ee barnaamijkeedna waxaa looga jeedaa in fursado loogu abuuro dhalinyarada ka baxda dugsiyada sare ee soomaalida si ay waxyaabo wanaagsan uga dhex qabsadaan bulshada waxay tidhi waxa waa in loo tababaraa dhalinyaradaasi hogaamiyeednimada iyo sida loo abaabulo kuwa isku jiilka yihiin sidii ay u wada qorshayn lahaayeen howlaha bulshada kuwaasoo ay ka mid yihiin abaabulka nabadda ka jawaahida iyo ka jawaabidda baahida bulshada waxay sheegtay mercy corbs in dhalinyaradu ay yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan bulshada soomaalida ayna matalayaan rajadii iyo xasiloodinii dadka soomaalida mercy corbs waxay ugu baaqday dowladda soomaaliya beesha caalamka ee ka howlgala soomaaliya inay kordhiyaan barnaamijyada maalgashiga ee waasicinaya helitaanka waxbarashada iyo howlaha madaniga daraasadan oo ay ka qayb qaateen ilaa sideed boqol oo dhalinyaro ah oo da-dooda udhexaysa shan iyo toban ilaa afar iyo labaatan waxaa la sameeyey muddo afar iyo toban maalmood ah oo u dhexaysa bilihii may iyo juun ee sanadkan aad buu mahadsan yahay haarun macruuf oo warbixintaasi inoo soo koobayay
haddaba dhallinyaro badan oo aan waxbarasho haysan iyo kuwo waxbartay balse aan shaqo haysan waxay isku dayaan inay galaan safaro halis ah iyagoo dhinaca iyo yurub aadaya dhallinyaro badan oo soomaali ah waxay ku leedaan badaha kuwo kalena waxay la haysta ahaan loogu haystaa tuulooyin ku yaala waddanka liibiya xaawo xasan cali waa hooyo danyar ah oo ku nool muqdisho hooyadaas waxaa ka tahriibay wiilkeeda oo sida ay sheegtay hadda gacanta ugu jira mid ka mid a dadka lagu magacaabo magafayaasha ee ka ganacsada dhallinyarada tahriibaysa waxay ku baaqday in wiilkeeda oo lagu magacaabo mikaayil nuur cumar laga caawiyo sidii loo sii dayn lahaa
cunug aan dhalay oo arday ah oo iskool dhiganay dhalinyaro aa iga waday liibiya la geeyey lacagta intaas dhalinyaradaa la qaybsatay wiilkayga magafaa qabsaday magafe markuu qabsaday wuxuu yidhi ilaa waalidiintaada ila hadalsii waa la ii soo hadlay waxaa idhi toddoba kun oo lacag keen ma heli kari haddana waa laiga aamus shan kun iyo sideed boqol keen ma heli kariyaa idhi dhalinyaradii asi israaceen eheladooda qaraabadooda ka shubteen ehel muahay qaraabo muahay aabba waa ka dhintay adeer mahay ilaaha isii ani agoontow ii dhiganayay marka dambe waa baxay dadaan u tagay lacag aruuriyaan dhahay aruuris dhan waa u waayey waxaa ihi magafow ilmaha wax waa u waaye ha heeso wiilkeyga yaa kula hadlaya adiga oo kula soo macaamilay waxaa ila soo hadlay magafo magafa waa ruuxa ajnabiya marka yaa idiin tarjumaya see kula soo hadla bal noo sheeg wiil oo magafe iyo soomaalida u dhexeeyo ah ila soo hadlay muxuu kuu sheegay wuxuu ii sheegay maamo miyahaa wiilkaada waa kuu xirnaayay inuu baxsado ah isku dayey habeen sideed saac ou baxsaday waa la xabadeeyey lugtaa xabad oogu dhacday waxaan joognaa qaryaasha
meel tuula ah ayaan joognaa meel oo tuulo ah ay marka joognaa.
hadda wiilkaaga waa dhaawac wiilkayga dhaawac waaye hadda markii la isoo wacay waxaa lay dhahay laba beri oo kadib lacagta shan kun iyo sideed boqol hadda soo shubaa lay dhahay haddii soo shubi waysidna meeshii dhaawacaan ka soo qaaday aan geynayaa lay dhahay raadiyahaan marka usoo yaa ku dhahaya arrintaas magafe iyo wiilka u dhexeeya oo on oo ayaka u dh- cod qaado isku ah wiilka magaciisa ma taqaanaa wiilkaygii maya wiilka kale kula hadlayo oo adi ahaa miskan kale xagga jooga oo xagga jooga ma aqaani nambaraa iga soo wacay nambarkiyaan ka heystaa aniga nambarkaasaa ila soo hadlay waa lambarkan ay ku qoran tahay libiya libiya ku qoran ahaa dhibkaasaa i heysto ummadii nebi wiilkaaga Maxamed imise sano jir buu ahaa sideed iyo toban jir weeye muxuu dhiganay markii ugu dambaysa iskoolaa dhiganay dharka cad shaatiga caddaan dharka kaako surwaalkow ahay waa dugsi dhexe mase Ah.
dugsi hoose dugsi dhexow ahay dan daruufa ay hayso cunugeygaasaan rabaa dowladda ummadda nebi moxamed boqol iyo toban iyo afarta dal iyo dibad wixii ku nool inay i caawiyaan ilaahay dartiisa wiilkaagu ma kula hadlay tan iyo markii laguu sheegay inuu dhaawac yahay dhaawac waay dhaawac waayaa lay dhahay xali markoo wiilkayga ila soo hadlay hooyo habadaa igu taalo wax ma haysto ninka oo magafi iyo anaka noo dhexeeya aa i waday meel teendhe ee i geeyey hooyo ninkan lacag ha loo soo raadiyo oo ummadda nebi maxamed halii galo yidhi saasaan kusoo baxay dhaawac aan ahay waa igu taalaa uu yidhi goor muu kula hadlay marka xali oo ila soo hadlay oo maqrabta salaada cishaa intii laga bixin ilaa maqrabta inta u dhexayso marka wiilkaaga oo taqaanaa kula hadlay waa ila hadlay waxaa iri waxaa la yiri hooyadaa magaceed hooyaday xaawo xasan caliyaa la dhahaa uu yiri marka kow soo baxaysa intay kasoo baxday muqdisho yaa kusoo wada hooyada maku ogeed mii ogeynin ardayaan ahay dhalinyaraa lacag iga dhiibtay ilaa liibiya ayakaa idhi i keeneen oo igu yiri maama inkastay xanuun badan tahay wiilkaagii oo dhaawaca lacag lagaa rabo dareemi karo ee ilmeyntaad ilmeynaysa haddana miyaada wax wara ka hayna wiilkaaga markuu baxayay markuu baxaayo iima sheegin dhalinyaro waayo markii dhaawac noqday iyo markuu dhalinyaradan wadayaa la ii sheegay hadda kula hadlaayo wiilkaygiyaa tahay adne soomaaliyaa tahay dhibaa i heysto waa ii jeedaasaan u daruufsanahay insha allah biidmillaahi alkariim dal iyo dibad cunugayga meesha jooga dhaawac waayo ladhooy awood aan ka raadsada laheen ummadda nebi maxamed waxa ay soo caabiyaan oo wiilkayga magafo ee u ii daayo laba beri muddaa la ii qabtay haddiin keeni waayo saxaraha loo celinahaa lay dhahay meesha dhaawac ku noqday sidaa bay kuu sheegeen saasay ii sheegeen ilaa ay hadda dhanna ila hadlaayeen waqtigay kuu qabteen goor muu ka bilaabanayay asiga oo hadda la ii qabtay maanta ilaa bis- beri ilaa maanta inta u dhexaysaa laygu yiri ballankeenina maanta u ahay maantadii hadda saan ay tahay kun ma heysto wax i- weli ii soo aruuri male ilaa ay hadda haddaa imaada raadiyahan haddii ilaahay dartiisa waxa ii qabtaano ummadda nebi moxamed insha allah biidmillaahi alkariim ilaaha kuu samata bixi wiilkaaga maama aad baad u mahadsan tahay insha allah wiilkaygiio waa ii jeedaa daruufaa iga muuqato xali markii la ii sheegay ilaa iyo hadda ilaahan ku dhaartay afkayga inaan wax gelinin labeenta afkayda saaran arag murugta xali i haysa maamo wax dhashiyaa ahay ehel ma u hayay insha allah ilaahay idinkiis dal iyo dibad ha isoo caawiyaano ilaahay dartiisa ha igu caawiyaano wiilkayga magafaa ku dhegan
taasi waxa ay ahayd hooyo xaawo xasan cali oo ah hooyada dhashay mikaahiil nuur cumar oo ay haystaan kuwa dadka tahriibiya ee dalka liibiya ayuuna ku sugan yahay waxa ay u waramaysay waryahayga cabdiqaadir maxamed cabdulle haatanna dhinacii heesaha fanaanada yurub genya ee heesta mahaweelo
dadaalo kama maydho kama maydho murugado malmahay iskuraayo muddadii baynu gaadhnay itafaqnaa
تعاهدنا
اتفقنا
تعاهدنا
ماويل ماويل ماويل ماويل ماويل ماويل midii aan adduunka oo dhan midii aan adduunka oo dhan samidhee makaygu raaco manta meel sanuuni geyso maawilo maawilo maawilo maawilo VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe ee idaacadda idinku soo socda ay ka mid yihiin hay-adaha garsoorka ee somalilan oo markii ugu horraysay yeelanaya nidaam casri ah oo xogta maxkamadaha lagu kaydinayo sidoo kale waxay noo soo socda barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida oo rogaal celisa
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada kumaandooska ee soomaaliya sida gaarka ay u tababaran ay xalay weerar ku qaadeen saldhig ay kooxda al-shabaabka ku lahaayeen deegaanka toorotoro oo u dhow degmada awdhigle ciidamada oo meel duleedka deegaankaasi uga soo degay diyaarado helikabtara ayaa waxaa la socday saraakiil ajaaniba sida ay sheegayaan warar aynu ka helnay dadka deegaanka waxaana kooxda shabaab ay hareeraha laga soo galo deegaanka toorotoro ku aaseen miinooyin kuwaasoo qarxinaya hadbaa jihada xabadda looga soo rido waxaana aan la ogeyn ilaayo hadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkaasi xubno ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in al-shabaab weerarkaasi dhimasho iyo dhaawac laga soo gaarsiiyey iyadoo dhinaca kale shabaabna ay sheegeen inay iska difaaceen waxay ugu yeereen ajaaniib weerar kusoo qaaday wararka ka imanaya buuraleyda galgale ee koonfurta magaalada boosaaso ayaa sheegaya in saaka halkaasi uu qarax ka dhacay kaasi oo loola beegsaday ciidamada badda ee puntland qaraxan ayaa la sheegay inuu ama inuu beegsaday baabuur ay ciidankaasi la socdeen waxaana la sheegayaa inay ku dhaawacmeen askar dhowr ah mas-uuliyiinta waddanka colombiya ayaa sheegay in shan qof keliya ay ka badbaaday kadib markii ay burburtay diyaarad siday kow iyo siddeetan ciyaartooy oo ka tirsan kooxda heerka koowaad ee ka ciyaarta horyaalka waddanka brazil diyaaraddan ayaa la filayay inay ku degato garoonka magaalada medalen ee hase ahaatee waxa ay burburtay ka hor intaanay halkaasi gaarin duqa magaaladaasi federico guteres ayaa sheegay isagoo la hadlayay idaacadda blue radio inuu kusii socdo goobta ay mashaqadu ka dhacday waxaana diyaaraddaasi saarnaa labiyo toddobaatan rakaab iyo sagaal shaqaale kuwaasoo toddobaatan lix ka mid ah ay geeriyoodeen iyada oo aan la isticmaalin kelmadaha iscasilaad ama maamuska xayuubin ayaa haddana madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed haweeneyda lagu magacaabo baak weyn ay maanta sheegtay in ay doonayso inay xilka ka degto haddii golaha sare uu meel mariyo tallaabo ay arrintaasi kaga digayso xilka waxayna sheegtay inay tallaabada ay mustaqbalka qaadi doonto ay ka mid tahay in ay soo gaabiso xilliga ay xafiiska joogayso inay u daynayso golaha sare in uu go-aan ka gaadho
galab wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington hay-adaha garsoorka somalilan ayaa markii ugu horreysay yeelanaya nidaam casriya oo xogta maxkamadaha lagu keydinayo kombiyuutarro hanaankan oo ay gacan ka geysanayso dowladda ingiriiska ayaa howlwadeennada bixiya adeegyada garsoorka u sahlaya inay si fudud u keydiyaan xogta islamarkaasina ay u tixraacaan kiisaska soo mara iyo halka ay ku dambeeyeen wariyaha v o a ee hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa booqday qeybaha kala duwan ee nidaamkan laga hirgelinayo warbixintan ayuuna ka soo diray hargeysa hanaankan oo ah mid ku cusub bahda garsoorka ayaa noqon doona mid dhinac socda nidaamkii hore faylasha loogu keydin jiray gudoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan brofeser aadan xaji cali axmed ayaa v o a u sheegay in loo sameeyey si ay u fududaadaan shaqada iyo weliba tixraacooduba nidaamkani waa nidaam tijaabo ah oo aanu doonayno in marka hore maxkamadaha lagu bilaabo oo in systemkii beberwega ahaa ee waraaqaha ee faylkii systemkii haadhka ahaa ee dee gacanta lagu qaadayay in mustaqbalka nidaam baal socdo electroniga in la sameeyo marka si ay shaqaduna u fududaato track recordka ama waxaan in la helo la dabagalo oo qofkii dee dacwadda dhinac ka ahaa xeeraalintii oo kale eh, maxay ahaydey looyaradii difaacayay si fudud ay u ogaan karaan qaybaha kala duwan ee maxkamadaha oo si maalinlaha uga garnaqo dacwado kala duwan ayaa la filayaa inay gacan ka siiso xafidaadda iyo weliba kaydinta dukumentiyada kala duwan iyo weliba galdacwadeedkooda cali suudi diiriye waa guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka maroodijeex waxaana inoo sharaxayaa sida ay uga caawinayso shaqadii ay wadeen Een, waxa weeyaan dacwadaha een, een, gal dambe oo lumaya ma jiri doono Een, maxaan ku idhaha dacwadda halkii loo dacwaddu waxay yeelanaysaa meel loogu soo hagaago Een, maxaan ku idhahdaa dacwadda een, meel loogu soo hagaago yeelanaysaa Een, waa waa xafidnaanaysaa Een, systemkii wuxuu noqonayaa system electroniga maxkamadaha wada shaqayntoodiina wuu sahlayaa Een, waana ka fudud yahay qaabkii ahaa maxaan ku idhahdaa een, eh, file eh, waraaqaha iyo faylkii maxaan ku idhahdaa wuu ka fudud yahay si yaroo fudud baa lagu wada xidhaya xitaa maxkamaduhu ay isugu soo gudbin karayaan Een, aad iyo aad buna xagga maxaan ku idhahdaa xafidaadda iyo xagga dhinac walba waxbuu ka taraya xagga cadaaladda hannaanka kaydinta oo ah udub dhexaad ka habsama socodka maxkamadaha ayaa awal nuqullada dacwadaha iyo weliba wixii xoga lagu xafidi jiray qaybo gaara kaydinta hase yeeshee nidaamkan ayaa noqonaya mid ka sahlan kii hore maxamed mustafa ibraahim waa maamulaha waaxda xogta maxkamadaha ee maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodijeex kana mid ah howladeennada loo tababaray nidaamkan waxaana inoo sharaxayaa sida ay u adeegsanayaan markii hore waxaa loo ururin jiray geelka magaciisa iyo macluumaad yaro koobanoo shan ilaa afar nooca ayuunbaa lagu kombyutar kala gudin jiray iminkana macluumaadkii oo dhammaystiran ilaa maalintii la bilaabay faylka ilaa maalintii la dhammaystiray ilaa inta maxkamadaha oo kale ay wada gudbayo ilaa ta sare ilaa ta hoose ayaa mid walba macluumaadkeedii si gooniya loo gelinaya kadib baa faylka halkii uu ku joogsado lagu joojinaya markii horena faylku waxaa la dhigi jiray arkiifida marka imika macluumaadka oo dhammaystiran haddii imika faylka la waayo oo laga waayo halka macluumaadkiisi waxay ku kaydsan yihiin serfarka si yaroo fudud baa loo soo baari karaa walow ay maxkamaduhu adeegsadaan tiknolojiyadda casriga ah balse inay keyd ahaan u adeegsadaan ayaa ah mid ku cusub haddaba muxuu nidaamkani ku soo kordhin karaa hawsha garsoorka ee iminka socota waa kan mar kale guddoomiyaha maxkamadda sare brofesor aadam wuxuu ka tarayaa horta een, xagga degdega dacwaduhu speed trialka waxaa loo yaqaana degdega aad buu wax uga tarayaa oo halkii de awal lagu habsaami jiray in la- systemki waa la fududaynaya mustaqbalka haddii waxaan hirgalaan oo ay noo dhamaystiranto shayga labaad wax ka tarayaan waxa weye hufnaanta qofkii intuu waqti badan ku bixin lahaa markiiba si fudud baa loogu ogaanaya ta kale eg maxkamadan sare supreme court hargeysay fadhida inkastoo iminka maxkamadaha guurguura aanu gobol kasta tagno oo aanu kordhinay oo iminka dacwadaha noo yaallay gobolada ka yimaada ay aada u yar yihiin laakiin haddana dee goboladii rafcaan baa laga soo qaataa in markaa iyaga laftigooda qofku isagoo tog dheer jooga ama awdal jooga ama sanaag jooga ama sool jooga ama saaxil jooga magaaladu doonaha joogo gobolku doonaha joogo inuu halkaa kasoo ogaado macluumaadka maxkamadii sare dacwadaasi yaa haya ma mudaysan tahay yaa ku qoran garsoorayaashay baa ku qoran goormay ku qoran tahay inuu halkaa kasoo ogaado si uu ugu soo talagalo halka la doonaya in la hiigsado waa halkaa hawshan oo ah mid garsoorka lagu tijaabinayo ayaa haddii ay guulaysato la filayaa inay iyagana si una anfacdo hay-adaha kale ee dawliga ah sida laanta socdaalka oo si sahlan u heli karta qofka dembiilaha ee gudbaya amaba soo gelaya waa sida uu qaba guddoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan brofesor aadam xaaji cali waxaa laga yaaba mararka qaarkood qof mar hore qof dembiilaa ama la xayiray inaanu waddan ka bixin inaanay systemku dhaqso u gaadhsiinin dabeedna uu ka baxo xuduudaha ama airport ha ka dhoofo ama xuduudaha kale ha ka baxo mararka qaarkoodna waxaa dhacda qof muwaadin oo inta mar la xayiray haddana xuquuqdiisii loo soo celiyey oo xayiraadii laga qaaday ayaa laga yaabay inay muddo sii taala xayiraadiisii dabeedna ay mushkiladu ku dhacdo oo la xanibo marka taasoo kale in hadduu nidaamkan hirgalo si fudud bay iyaguna uga faaidaysanayaan uga wada shaqeynayaan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaysa
wacana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaannu ku eegaynaa maanta abaaraha soo noqnoqda ee ka jira qaybo badan oo soomaaliya ah maxay tahay sababta ay abaarahaasi u soo noqnoqdaan yaase iskale mas-uuliyadda wax ka qabashada ma shacabka mise maamullada ka jira goobaha ay abaaruhu sida xooggale u taabtaan waxaa ka qaybgalaya axmed maxamed maxamuud oo dhaqaalaha ka barta dalka turkiga iyo caydaruus xaaji cabayd oo ah macallin wax ka dhiga iskuulku yaalla magaalada burco marka hore kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban aan ku hormaro axmed maxamed maxay tahay sababaha keenaya abaarhan soo laalaabta marka hore
waad mahadsan tahay walaalka falastiinay sida iminka ay sheegayso culimada ku takhasustay abaaraha iyo jawiga iyo cimilada iyo hawlahaasi ay ka hadlayaan sheegayaan waxa weeyaan laba sababood uba ugu weyn abaaraha midda koowaad waxa weeyaan dabargoynta iyo jaridda lagu wado dhirtii marka waxay kelmadda isticmaalaan ee luqadda ingiriisiga waxaa la yidhahdaa waa human factor arrinka labaad waxa weeyaan iyaguna isbedelka cimilada oo cimiladiiba isbedelaysa waxa weeyaan shallaaraha cadeedu hadday dhulka toos ugu dhacaan oo dhirtii la jaro oo dhuxul laga shiro waxay keenayaan inay biyahaasi degdeg u wadaxaan markiiba dhulka ka dhammaadaan Een, waxaan siinay Jarista dhirta la jaraya weeyaan waa mahadsan tahay Een, haye caydaruus een, cabeyd waxaa inoo keenay abaarahan aan inagu saan aaminsanahay waxyaabo fara badan kow waxaan odhan karaa dowladdii hore soomaaliya ee isku xumeydii weyneydii waxay diyaar garaysay gobol kasta ama degmo kasta dhul seeraabay diyaar garaysay dhulkaa waxay u diyaar garaysay waktiyada abaaruhu dhacaan in yacni lagu nasto waktiga nacamkana in laga shaqeeyo la beero iminka waddanka waxaa dhacay dhulkii seeraha ahaa ee qaabka loo diyaargariyey in la iibiyo in yacni ay dhulkii noqdaan daaro aan laga fekerin ummadda iyo bahaalinka iyo dadka liita midaynaan laga fekerin taas marka waxaa odhan karaa waa qoom isbedelay ilaahayna subxaana watacaala wuxuu leeyahay qoom u bedelna ilaa iyagoo isbedelaan anigu tutaataasaan ka aaminsanahay Een, caydaruus adoo soo koobaya marka sidee bulshada ku dhaqan goobahan hadda abaaruhu ay ku dhufanayaan oo joogto ay ugu soo noqnoqdaan maxaa la gudboon n gobo- n wadanka inay dadka soo celiyaan wixii la odhan jiray seeraha ee dowladda wadeed ee soomaaliya ay samaysay in hutitaal number one la soo celiyo number two in dadka lagu wacyigeliyo qaabkii loo samayn lahaa biyo xidheeno caalami ah hadday doonto mid ahaato laba ahaato saddex ahaato oo loo qalbeyn lahaa miisaaniyado caadi ah oo la yidhaahdo sanadka noocaas waxaan samaynaynaa intaasoo biyo xidhaan qaabkaas ayay dadkaasi uga gudbi karaan abaartaas iyo toobadkeen caalami ah oo ilaahay lagu baryayo oo dadka qulubtooda isku furan tahay intaasoo laga gaashaama kara abaaraha soo noqnoqonaya kejira haddaan iyarku ugu daro falastiin axmed milaan adooga raalli ah tinu sidoo kale afartiisa lambarda waxaa ka jaa roob axmed waa kugu soo midna noqon waa doonaa greenland aa saaxiibkay caydaruus laba qodob oo qurux badan oo fiican buu sheegay anigu eh, qodob baan ku dari lahaa waxa weeyaan inay dowladdu sameeyaan oo yacni la xoojiyo wixii la odhan jiray wacyigelinta oo waxa weeyaan dadka riwaayado iyo barnaamijyo iyo eh, heeso iyo dadka in la wacyigeliyo oo la baro in dhirtan ay dhuxusha ka jarayaan ay musiibooyin badan oo ifan xitaa abaarta ka badan ay keeni doonto oo dhulka waxba ka bixi waayi doonaan waa in dadka wacyigelin loo sameeya waayo waxaa kaloo meesha ka baxay eh, sida wacyigelin is- is- sheegayo eh, markii dowladdii weyneyd ee soomaaliya burburtay wixii wacyigelin la odhan jiray oo dhani meeshu ka baxay oo cid isxilqaantay un mooyaane iyo un iminka cid wacyigelin socotaa ma jirto marka waxa weeyaan waa in dadka aada loo baraa oo la fahamsiiyaa oo laga dhaadhiciyaa inay deegaanka dhowrtaan oo marka waxa weeyaan loo sameeyaa ciidan gaara oo ma garanaysaa dadka dhuxusha ka shadaya iyo dadka deegaanka burburinaya maxkamado iyo yacni nidaam gaara oo la xisaabtamo oo loo xukumo oo loo dabagalo oo ilaa isku xidhan degmada iyo tuulada iyo heyd tuulaha Waa mahadsan tahay.
weeyaan oo deegaanka la dhowro waa mahadsantaha caydaruus ha ha waa kugu soo noqon doonaa axmed waxa weeyaan dee wasaarado dhan baaba u qaabilsan oo ma garanaysaa ilaalinta deegaanka ah oon wax kala qabanin waa kugu soo noqon doonaa leh oo gaadiid iyo dhaqaale leh laakiin inagu wixii aynu samayn karna iyo iskaashi iyo inaynu dadkeena wax fahamsiino inaynu samayno weeyaan waa kugu soo noqon doonaa een, een, een, een, axmed caydaruusaan rabaa inaan siiyo abaaraha soo noqnoqday ma xukuumadaha laga rabaa inay wax ka qabtaan mise shacabkaa laga rabaa inay iyagu xal la yimaadaan waa su-aashaan oo soo koobaya waxa weeye noloshu waxa weeye one plus one waa two taa waxaan ka wadaa shacabka iyo xukuumadaha oo iskaashata ayaa wax ka qaban kara Eh, far keliya fool ma dhaqmo shacabka keliya waxna ma qaban karo Eh, xukuumadda keliyana wax ma qaban karto xukuumadda waxyaalaha u yaala fara badan sida wacyigelinta sida een, yacni dadka qaabkii loo abaabuli lahaa iyo groups looga dhigi lahaa teams shacabkana waxaa u yaala in ay waxaan soo dhaweeyaan gacantoodana wax ka qabtaan wixii berigii hore loo bixiyey iskaa waxu qabso qaab la mida inay shacabka soo celiyaan oo kale shacabku maanta aqoon badan yahay maanta hanti badan yahay maanta cadaalaad badan yahay maanta karti badan yahay waktigaa marka loo eego laakiin hundred percent waxaa ka daadiyey arrimahan la qabanayo iska xoqasi colooloji oo ah xagga shacabka xukuumaduhu aada waxa weeyaan inay dhaqaale ahaan iyo education ay sameeyaan oo dadka ay ku wacyigeliyaan warbaahinta oo dhan xukuumadahana kaasaa looga baahanya maamulada haysta n xaye axmed yaa laga rabaa abaartan soo noqnoqotay inay wax ka qabto walaal anigu anigu walaal sidaan qabo waxa weeyaan waxaa laga rabaa waxa weeyaan waa xukuumadda ummadda taladeedii waxay ku ururisay dawladaha jira iyo dawladaha maanta soomaaliya ka dhisan ayay ummadda soomaaliyeed taladoodii ku ururisay dadkuna sidiisaba waxa weeyaan qofka bini-aadanka shaksigii wuxuu u samaysan yahay inuu dantiisa yare gaarkaa raacdo u ilaashado oo hadduu muxushaa dhaqaalo ka helayo iyo ma garanaysaa nolol muxushiisuu shashadanayaaye musiibada dadka ku dhacaysa ee ummadoo dhan saabeynaysa kama fikirayo marka waxa weeyaan dawladdu inay marka inay tallaabooyin kala duwan qaado oo inay dadka wacyi geliso oy fahamsiiso in deegaanka la burburin oon dhirta la jarin oo yacni dhibaatooyinka ka imanaya oo dhan inta loo sameeyo kooxo iyo ma garanaysaa la isticmaalo warbaahinta dadka la fahamsiiyo inaan intaa un lagaga harin weeyaane in xitaa la xoojiyo oo la isku dayo in la sameeyo ciidan deegaanka ilaaliyo oo dadka burburinaya ee dhirta shidaya soo qabqabto oo la xisaabtama waxa weeyaan in la kaashado soomaalidu waa dad isku xidhan oo isku duuban oo waxa weeyaan iswada garanaya odayaasha hayrtuulaha ee tuulooyinka jooga ee waa in la kaashado oo waxa weeyaan kuwa laftooda la shaqaalaysiiyo oo ay noqdaan shaqaalo u shaqeynaya wasaaradda deegaanka oo soo weliyo oo soo sheega halkii deegaanka lagu burburinayo falastiin haddii aan kaa dhex galo axmed waxaan doonayaa taa inaan in yar ka qanciyo axmed waa aad baad ugu mahadsan tahay iskudayda isku dayda aad isku dayday doodan wanaagsan xagga deegaanka barkida wataad ka hadlaysay iyo duxurgoynta in shacabku dembiga leeyahay baa mid u yar xaqiijinaya axmed melihii dowladdaa fiican ama xukuumadaha waddanka haysta waxaan leeyahay wax badan bay iyaga laftooda dayaceen laakiin waxa ay dayaceen ka duxusha iibsanaya iyo ka jaraya labada waa shacab dowlad dadka ku wacyigelisa say doontaba ahaatee maamuladan ka jira soomaaliya oo tilahaa dirta soo jiro duxusha soo badiya ma jirto wasiir lagu xanto wuxuu jecel yahay inuu keeno duxushana ma jiro marka halkaa waxaan ka dareemi karaa haddii qof kastoo shacabka ka mid oran lahaa ma iibsanayo duxusha wadanka gaasbaa la isticmaali lahaa kadoonina wuu yarayn lahaa wamacadaalig waxaa halkaa guuba laga gaari lahaa wanaagsan oo ah in la bebergeeyo geedada oo la jaro waa mahadsantihiin caydiruus iyo axmed aad baad aad baad Aywa.
umahadsantahay intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban ee maanta waxaa ka qaybgelaya axmed maxamed maxamuud oo ah dhaqaalayahan wax ku barta dalka turkiga iyo weliba caydaruus xaaji cabeyd oo isna ah macalin wax ka dhiga iskuul ku yaala magaalada burco tan intaan dib damba ugu kulmi doonana dhegaystayaal xubintan oo kale nabadgelyo
waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale markanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka umuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere ayaa la diyaaraa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maalintii shalay ahayd weerar loo adeegsaday midi dad lagu dhuftayo baabuur la jidhsiiyo kaasoo ka dhacay jaamacadda ohio state ayaa waxaa eediisa la saaray cabdirasaaq cali cartan oo ah nin dhallinyaro soomaaliya oo arday ka ahaa isla jaamacaddaasi cabdirasaaq ayaa warbaahintu sheegtay inuu maraykanka yimid sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii isagoo qaxootinimo kaga soo galay dalka bakistan inkastoo hay-adda dambi baadhista gudaha ee f b i-du ayna warbixin faahfaahsan ka soo saarin wixii cabdirasaaq arrintaasi ku riixay haddana farriimo laga helay boggiisa facebooka iyo waraysi uu isaga la yeeshay wargeys jaamacadda ka soo baxa ayaa lagu arkay isagoo oo sheegaya inuu cabsi ka qabo dadka maraykanka marka la eego waxyaabaha warbaahintu ay muslimiinta ka sheegayso waxaa kaloo la arkay farriin uu ku qoray boggiisa facebook oo uu sheegaya inuu ka xun yahay sida muslimiinta walaalihiisa ee dunida ku nool loola dhaqmayo intaas ka badanna aanu dulqaadan karaynin haddaba barnaamijkeenna maanta ayaa waxaan ku eegaynaa raadka ay arrintani ku yeelan karta soomaalida iyo muslimiinta ku nool maraykanka gaar ahaan gobolka ohio waxaan la sheekaystay bare ka dhiga jaamacadda ohio state iyo maamulaha xarunta islaamka soomaalidu ay maamusho teeda ugu weyn dalka maraykanka waxaan ku hormarayaa jibriil cali ow maxamed oo bare ka ah jaamacadda oon marka hore weydiiyey inuu sawir naga siiyo jaamacadda iyo taariikhdeeda walaal waad mahadsan tahay jaamacadda ohio state waa jaamacadaha ugu dhulka weyn dalka maraykanka ka mid tahay waxaa la aasaasay kun sideed boqol iyo toddobaatankii muddadaas oo dhan bay soo jirtay asalkeeda waxay ku bilaabatay jaamacad lagu barto arrimaha beeraha iyo farsamada gacanta kabacdi waxay noqotay jaamacaddan weyn ee gobolka ohio jaamacadda waxaa dhigta in ka badan lixdan kun oo arday sidaad og tahay magaalada columbus waxaa degan ummad soomaaliyeed oo ilaa konton kun lagu qiyaaso ummadaas in badan oo kamid a oo kun arday kor u dhaafaysa ayaa dhigtay jaamacadda ohio state waan gartay adigu macallin baad ka tahay jaamacadda arday dabcan eh, ajnabiya oo aan soomaali ahayn baad wax u dhigtaa bal waxaad ii sheegtaa ardaydaasi ma ku weydiin jireen su-aalo ku saabsan islaamka iyo dhallinyarada soomaalida maadaama kaysas ku saabsan arday xagjir noqotay oo u socotay bariga dhexe ay ka socod ay arrintooda ka socotay gobolka minnesota Eh, run ahaantii ha arrin marka arrinta soomaaliya ay wax kasoo cusboonaadaan markii uu shil ka dhaco soomaaliya ama argagixiso ay weerar ku qaado meel kamid a soomaaliya ama markii burcad badeed ay wax samayso ama markii soomaali eh, bad ku qarqantay la sheego ama minnesota waxyaabaha ka dhacay oo kale markay dhacaan su-aalaha ardayda waxay u badnaayeen inta badan waxyaabahaas dhacay iyo sababtay u dhacayaan iyo sababta dhibaatada soomaaliya guud ahaan ay usii socoto waan gartay hadda dhacdadii shalay kadib eh, maxaad u malinaysa ardayda inay ku weydiin doonaan Eh, dabcan kolley maxaa ohio state eh, in ardaygani uu eh, dhibaatada ka sameeya ku kallifay waa su-aasha ugu weyn oo la isweydiinaya dalkan oo dhan Eh, dabcan ohio state na hadda ka hor wax dhibaato ah oo soomaaliya ay geysatay kama dhicin Eh, guud ahaan magaalada columbusna shanqarteeda dhinacaas amniga iyo waxyaabaha la xiriira aad bay u yarayd marka en, eh, indhaha ayaa nagu soo jeesanaya dalkan oo dhan xilli waxaa lagu jiraa haddana adag oo eh, madaxdii dalka iyo nidaamkii dawliga ahaa uu isbedelayo isbedelkaasna uu ku salaysan yahay in dalka nabadiisa eh, la xoojin doono in dadka soo galootiga ah xaaladooda la adkeyn doono marka en, xoogaa cabsi ah iyo walwal ah way jirtaa eh, dadka soomaalida ah waalidiinta iskuullada carruurta u dhigtaan eh, dhammaan runtii cabsi baa ku jirta laakiin nasiib wanaag eh, dadka aan soomaalida ahayni eh, way waxay muujinayaan inay garab taagan yihiin soomaalida marka inta en, sida caqligu ku jira oo hadlaysa ayaa ka wanaagsan oo ka fara badan inta caadifada iyo xanaaqa iyo maaragtay soomaali nacaybka ama muslim nacaybka muujinaysa shalay marka uu warkani soo baxay booliiska iyo hay-adaha sirdoonka ayaa isla markiiba tegey xaafadaha uu ninka dhibta geystay ku noolaa iyadoo waraysi lala yeeshay xigtadiisii iyo saaxiibadiisii sheekh horseed cayni nuux waa maamulaha guud ee masjidka abubakar sidiiq ee magaalada colombos oo ah ka ugu weyn ee ay soomaalidu maamusho ee ku yaala dalka maraykanka sheekh horseed ayaan weydiiyey in maamulka masjidka lala soo xidhiidhay En, runtii en, awalan waxaan rabay inaan sheego dhacdooyinka caynkana markay dhacaan dee waad garan en, galbeedka en, la yidhaahdo qofku galbeedka columbus west wuu deganaa dee masaajidkuna yahay masaajidkii ugu weynaa magaalada Eh, dadku runtii waxay isweydiiyeen inaan aqoon u leenahay in kale Eh, runtii sawirkiisa markaan aragnay waxaa wax lagu farxo ah dhammaan dhalinyarada masaajidka daayarta wiilal iyo gabdhaba eh, waalidiinta cid aqoon u leh ama cid xusuusata ama cid garanaysa male marka inaga masjid ahaan arrin banaanka inaga taale ahayd laakiin haddana wixii waa mujtamaceeni oo meeshii waxaanu ka nahay horjoogayaal En, eh, runtii waxay markiiba noqotay in horta war saxaafadeed lasoo saaro daladii masaajidda ay isu yimaadaan hay-adda care en, iyo anagu aan isu wada nimid en, bulshadii dhammaan loogu yeedhay masaajidka eh, dadkii masaajidka horjoogayaasha ka ah asaasiyaasha ka ah ay la hadleen u caqli celiyeen u sheegeen waddankan xuquuq inay leeyihiin in maaragtay garyaqaano ay joogaan cid xuquuqdooda kusoo xadgudbi kartaa aanay jirin marka runtii bulsho ahaanna bulshadii waa la dejiyey oo si fiican baa loola hadlay Eh, dhammaan runtii masaajidkay maanta wada yimaadeen En, war saxaafadeedyo iyo fariimo badanna waanu diray annagoo dhinacna u tacsiyeynayna eh, dadkay waxyeeleynku ka soo gaadheen Eh, dhanka kalena runtii dee u maaragtay mahadcelinayna bilayska ama laamaha amniga ee waddankan oo runtii dee nabadeena ilaahay sokadii maanta iyaga u taagan En, dhanka kalena ugu baaqayna bulshadeenna in aanay wax cabsi ah maaragtay aanay la soo gudboonaan oo runtii xuquuq dastuuriya ay leeyihiin si sharcina wadanka ay ku joogaan wargeyska los angeles times ayaa toddobaadkan qoray in xarumo islaama u dhowra loo diray warqada hanjabaada sheekh horseed ayaan weydiiyey haddii iyagu ay hanjabaado noocaas oo kale heli jireen amaba ay cabsi ka qabaan in xilliyada soo socda ay helaan maya waxaa dhacay waa bilcagsi mideeda oo runtii eh, waxaa ilaahay lagu mahadiyaa in fariimo aada u qurux badan en, waxaa ka mid ahaa waxyaabaha aanu aragnay in xitaa kasoo bilow waagii la oran jiray masaajida hortooda ha lagu mudaharaado iyo waagii dhaweyde maaragtay doorashooyinka wadankan eh, dadka muslimiinta si laga fiican yahay loo hadalka hayay in en, eh, runtii dadka dariska ah iyo dadka aan muslimiinta ahayn dhammaantood ay imanayeen masaajidka iyagoo en, boosakaaro wada oo dhammaantood hadda gidaarkaan ku wada dhejinay iyagoo macmacaan iyo buskud iyo waxsaasa bulshadeena u wada iyagoo u sheegaya inay yihiin bulsho aada loo jecelya waxaan odhan karaa marka waxyaabaha ilaahay fadligii waxaa en, sabab u ahaa masaajidka en, abubakar waxaa caado u ah bishiiba in uu qabto kalaasyo looga hadlayo islaamka oo ardayda jaamacadda maanta ay wax ka dhaceen dhammaan xaggan ay kalaasyo ku qaataan oo anagu siino inaan samayno barnaamijyo la yidhaha meet a muslim oo markaa en, dadka kiniisadaha aan marti qaadno meeshan ay yimaadaan oo wixii su-aalo islaamka ay ka qabaan ay ma aragtay na weydiiyaan waxaan isleeyahay marka cilaaqaad iyo dadaal caynkaas oo xagga outreachka soo socday yaa ilaahay fadligii wuxuu noo sahlay in runtii fariimo aada u qurux badan hadday noqoto voicemailada naloo duubay waraaqaha naloo soo diray iyo hadyadaha la keenay wax runtii aada bulshadeenna ay ugu indhaqabowsatay ku il- ildoogsaday weeyaan dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay weerar shalay ka dhacay jaamacadda ohio state oo la sheegay inuu geystay nin da'yar oo soomaaliya oo arday ka ahaa isla jaamacaddaasi intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyay maxamed cabdi xasan dheere oo barnaamijka amuuraha maraykanka inala socodsiinaya haatanna dhinacii heesa haddaan jalleecno heestaa ifka noloshu waa adi ayaan haatan idin soo qaban
wayahow bidhaame bogada ka nuura eegmada shalleecada indhahayga naxariis adiga ku beeri ubaxyahow bidhaame bogada ka nuura eegmada shalleecada indhahayga naxariis adiga ku beeri qofka kala filaaciyo qof arooriyada ayaay agagaarka beerkiyo wadnaha ila xidhkiisa Rabbi kugu abuure. qofka kala filaaciyo qof arooriyada ayaay agagaarka beerkiyo wadnaha ila xidhkiisa Rabbi kugu abuure. wadii ahaato iimaanka deqdaye nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa adiig wadii ahaato iimaanka deqdaye nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa adiig
iimaan ka deeqday ifka noloshu waa adii codka fanaanka cabdiqaadir jubba waxay gunaanadu ahayd heestaasi idaacaddeenna galabnimo oo halkan si wada jiran idinkula soo codsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo ismaaciil xuseen farajar dhammaantood isku duuban dhegaystayaal tan iyo fiidka caaw waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo
malay waxaad tahay afariyo tobnaadiyo ila soo baxaayo waa beni iftiimo